magaalada hargeysa ee somalilan weliba ka furmay tababar ka saabsan iskaashiga wada shaqayntii oo fahamka shaqeeya lagamaarmaanka ee endhehaya golaha wasiirada somalilan tababarka uusu furi madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed iro weliba uusu ku hadlay ujeedka guud ee laguleeyay tababarka iyo waliyaabaha lagu fulado koraa si loo abuuro barbilaga ay tahay in dhammaan golaha wasiiradu ay isla jaan qaadaan loona loona la helo iskaashi wada shaqayn iyo faham shaqo oo laga maarmaan u ah guusha aynu doonayno inaynu dalkan u horseedno kulankiinani arrintaas ayuu la xidhiidhaa wuxuu abuurayaa isfahamkii shaqo waxaa sidaas u noqonaya dadaalada aynu doonayno in mas-uul kasta uu ku bixiyo kaalintiisa kana soo baxo mas-uuliyadda laga sugayo si loo gaadho yoolkan guud ee qaranka haddii aan la yidhaahdo aqoon-yahanka iyo waayo aragga kala duwan ee labada maalmood wada qaadan doontaan waxaa isla eegaysaa iswaafajinta qorshayaasha qaranka iyo ballanqaadyadii waxqabadka ee xukuumaddan iyo sida kale ee xirfadaha iyo tabaha muhiimka ah loo maareynayo hogaaminta go-aan qaadashada iskaashiga iyo shaqo wanaagga hay-adaha qaranka tabaha dejinta siya siyaasadaha iyo qorshayaasha shaqo ee qaranka iyo isla xisaabtan loo baahan yahay si shaqo wanaagsan loo qabto ujeeddada aanu aynu ka leenahay waa inaynu ku kala tagno innagoo isla fahanay xaaladda maanta qaranku ku sugan yahay halka ay tahay in looga dhaqaaqo waxaa kaloo aynu kula dardaarmaya inaynu ka faa'iidaysanno culimmadeenna sharafta badan oo iyadoona arrimaha shareecada iyo diinta inagala hadli doona waxaan idinka filaynaa labada maalmood kadib in shaqadeennu aynu hore ka bilowno horu socod muudana aynu samayno oo aynu muujinno si qurux badanna isula jaan qaadno si wacadkii aynu ummadda u qaadnay aynu uga midha dhelanno waxaan u sheegayaa shacbiga somalilan iyo dhammaan dalalka aynu jaarka nahayba in somalilan siyaasaddeeda cusub ay tahay nabad nabad nabad waxaan si xusaya aan hoosta ka xariiqaya in somalilan diyaar u tahay inay dad diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba difaacdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tababarkan oo dareero doona maalmo waliba uusa abuuraya xirfadaha lagmaaraya kor hogaamiyowka go-aan qaadashada iskaashigi oo shaqo faylahaanto ku dhehaya korta hay-adaha iyo weliba golaha wasiirada somalilan